arimaha qaxootiga aad ay u wanaagsan yihiin qaxootiga aniga hadda aan u xil saaranahay waa qaxootiga soomaalida oo ku nool yemen iyo jabuuti ethoobiya uganda kenya oo taqriiban hal milyan iyo ziyaado ah oan rabnaa inaan dowladahaasi aan kala hadalna ugu horeynta difaacooda inta ku nool wadamadaas in la difaaco xuquuqdooda la ilaaliyo noloshoodana runtii aynan dhibaato la gaarsiinin iyo inaan dowladahaasi dariska ah oo soomaalida taqriiban labaatan sano iyo ziyaado hayay inayna ka daalin soo dhoweynta qaxootiyaha soomaalidu wakhti walba ay dhibaato la soo foo saarto marka iyo midda saddexaad oo ah in lagu caawiyo qaxootiyaha wadankooda ku noqonaya si akhyaarkooda ugu noqonaya in lagu caawiyo inay si wanaagsan ku laabtaan
xaggee bay ku dambeeyeen arrintii rarintaanka ama dib u celinta qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool dhadhaab ee dowladda kenya ay sheegtay inay rarayso horta dowladda kenya iyo dowladda soomaaliya iyo hay-adda u n h c r heshiis ayay gaareen in qaxootiyaha kuwa raba iskood inay u noqdaan in si nidaamsan oo dowladda soomaaliyeed iyo dowlad goboleedaasha ay ku noqonayaan ay ka wada midaysan yihiin heshiis ayaa jiray heshiiskaasaa weli shaqaynaya waxaanan hadda rabnaa inaan yani sheegno wixii noqon raba oo wadankooda ku laaban raba oo soomaali ah shakhsiyaadkii noqon raba inay maaragtay sidii loogu talagalay ay ku noqon karaan ilaa iyo hadda maadaama aad tahay madaxii arrimaha qaxootiga qaramada midoobey ee arrimaha soomaaliya ilaa iyo hadda qoysaska laabtay maxaa nooga sheegi kartaa tiradooda
horta qoysaska laabtay way badan yihiin soomaaliya in badana ku laabanayso qaxootiyaha kama soo noqonahayeen dhadhaab waxay ka soo noqonahayaan yemen waxay ka soo noqonahayaan oo diyaaruhin hadda ka soo rabtaan jabuuti waxay ka soo noqonahayaan kuwii intay qaxootinimo u baxeen wadamada kale deganaansho ka helo hadda wadanka ku soo noqonaya oo soomaaliya ka qayb qaadanaya horumarka siyaasadda iyo nabadgelyada ka socdo marka haddana kuwo badan ayaa diyaar raba inay noqdaan waxaanu raba inaan ku xaqiijiyo inay hay-adda diyaar u tahay inay caawiso intii soomaali oo rabta inay iskood u noqdaan oo soomaaliya ku noqdaan waxaan rabnaa inaan hoosta ka hariiqno inayna jirin cid la qasbi kara oo xoog lagu celin kara oo maaragtay rabitaan iyaga ayna rabin lagu celiyo inayna jirin oo dadka noqonaya ay noqon doonaan dad iskood isku qoray oo raba inay wadankooda ku laabtaan waaya maxaa ka jira wararkan sheegaya in dadka qaxootiga ku nool ladhaab ay kenya u hanjabayso si ay dhaqso dib ugu laabtaan soomaaliya walla hadda annaga ka hay-ad ahaan arrintaasi lama soconno haddii ay noo muuqato aana ogaanana waan kala hadlaynaa dowladda kenya qaxootigu dad dhibaato ka soo cararay weeyaan dad aan ogolaan karna ma aha in loo hanjabo masena la dhibaateeyo marka dowladda kenyana waajibaad ayaa saaran oo sharciyan waajibaad caalami ayaa saaran aad iyo aadaan uga mahad celinaynaa runtii muddada badan ay qaxootiga wadankan ku hayeen labaatan sano iyo ziyaado arrintaasi aad iyo aadaan runtii aan oga mahad celinaynaa dowladda kenya laakiin islamarkaasna haddii ay jiraan dhibaatooyin qaxootiyaha ay sheeganayaan waajibaadkana saaran waxaa weyaan inaan arrintaasi kala hadalna hay-adaha dowladda arrintaasi wada wafdi aad qayb ka ahayd oo hay-adda u n h r ka socday ayaad ku tagteen magaalada kismaayo jubbalandna waxaynu la soconaa in goor sii horreysay ay joojisay qaxootigii ku laabanaya soomaaliya maxay idiin sheegeen jubbaland oo ay tabanayeen wafdigaasi waxaa igu weheliyey komishnarka arrimaha soomaaliya u qaabilsan qaxootiyaha komishna nuur iyo hay-adda qaxootiga u n h c r wakiilka u jooga muqdisho waxaan la kulanay madaxweynaha waxaan la kulannay madaxda dowladda jubbaland waxay runtii aad noogu sheegeen dadkooda inay u baahan yihiin inay soomaaliduna wadankooda kusoo noqotaan ay raalli ka yihiin oo ay dhibaato ayna u keenaynin laakiin dadka soo noqonaya in la caawiyo la kaalmeeyo oo ayna noqonin dad dhibaato ku soo laabta islamarkaasna beesha caalamka ay runtii ay ka codsadeen inay arintaasi qayb ka qaataan annagana waxaan u sheegnay inaan ololo u gelayno caawinaadkaas si loo heli lahaa ma tagteen idinku xeryaha ay ku nool yihiin dadkii dib ugu soo laabtay waan tagnay xeryaha waan la kulannay cabasho badan ayay sheeganayaan oo maarata waxyaalo badan ayay u baahan yihiin waxaana rajaynaynaa inay arrimahaasi dad qusaysa loo gudbiyey dadkaasna muddo dhow ay ka bixi doonaan cabashadaas ay sheegteen kuwa kaloo imaanayana runtii inay wadankooda iyagaa isqoray inay ku soo laabtaan iyagoo xaaladda soomaaliya la socda marka isla markaas duruufooyinkaa jira in la sabro intixaal rasmi ee laga helaya